masaxaafada aadan soo dhaweynaya sida ay noola shaqayso alaabo noo soo xiriirta aad iyo aadan ugu shaqeyn waan baleynayaa ma garan waa gartay
muxuu ahay kadib markii muxuu ahay wasiirada koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga ay muxuu ahay yani ay ay isku dayeen in ay muxuu ahay naftooda huraan ayaa muxuu ahay waxaa dhacday maleesiyaalkii oo labada dhinac qolooyinkii mas maleesiga ahay ayaa muxuu ahay waxaa lagu sameeyey hubka dhigidaa lagu sameeyey waa muxuu ahay waa ayaga loo tagay wiil kalaa laga soo kuwaan hubka laga aruuriyey labada dhinac waa lasoo aruuriyey waa lasoo kaxiyey waxaa lagu soo xareeyey baladogla waxaa qoryo lagu qabtay wasiiradaas oo dhan qoryaa lagu qabtay ma garad marka qoryaa lagu qabtay markaa leedahay bal noo sharax qoryaa lagu qabtay macnaha qoryaa lagu qabanayo niminkaas waa loo tagay in lasoo xareeyaa la rabay haye markii loo tagay oo xarays laga rabay in lasoo xareeya la rabay ay u teg loo yimid wasiirada u imaadeen technicada u timid waxay sameeyeen markaas muxuu ahay in ay dadka wax loo soo geli kara malaha ay yidhaahdaan oy diidaana isku dayeen markii dambena waa la heshiiyey waa soo raaceen baladoglaa lagu soo xereeyey jacalemoodii gaaljaal baa lasoo xereeyey hubkoodii baa lasoo xereeyey ayagii muxuu ahay hadda waxay ku jiraan tababaraha u furmay wasiirka arrimaha gudaha shalay wuxuu yidhi waa markii oo la feeriyey oo muxuu ahay ma laiskugu tageen oo laisku dhafay oo muxuu ahay ay fariis oo la fariisiiyey halkaasaa muxuu ahay waxaa lagu yidhi waxaan maqli karnaa oo keliya laba qafood oo walaalo ah oo wada deegaan ah oo muxuu ahay aan aan qori waxaas isu qaadan ayaan muxuu ahay maqli karnaa laakiin ma maqli karo darjaal dhul male maya muxuu ahay shaclema dhul male waxaas ma maqli karno waxaa maqli nin walba wuxuu kuleeyahay dhulka laba mitir uu kuleeyahay labada mitir uu kuleeyahna ninka lagu duugayo labadaas mitir nin lagu duugaa la waayo ma jiro dhulkan waxaa iskale ilaaha iskale marka koowaad marka labaadna waxaa iskale dhulka muxuu ahay dawladda wakiilka ah ninka meesha uu degan yahay sabarloogada la siiyey sabarloogadaas oo dhulkaas kuwaas kuleeyahay waa waa waa gar siiray haddana laba laba mitir uu sadana kuleeyahay ma garan waa waa waa gartay mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeeda eh, goobta tagay adna eh, mas-uuliyiintaas waa la kulantay marka waxyaabaha aad ka wada hadashay maxaa ka mid ahaa
waxaan ka wada hadalnay yani in la badbaadiyo horta nimankaan naftooda la badbaadiyo marka koowaad oo wadada taagnaa oo naftooda la badbaadiyo isbaarada muslimka uu dhiganaya gaadiidka dhacay wax walba dhacay in la badbaadiyo naftooda oo marka labaadna in la badbaadiyo shacabka ummadda soomaaliyeed meel kasta uu joogo wadada halgooglo waaye oo isku xirta baydhabo ilaa muxuu ahay muqdisho isku soo xirto ilaa muxuu ahay wallaweyn ilaa halkaas isku soo xirto in naftood naftooda la badbaadiyo shacabkan la badbaadiyo muxuu ahay wasiiradu u imaadeen marka waa waa waan gartay inta badan eh, isbaarooyinka eh, la soo dhigta eh, deegaanadan aad sheegayso way soo lalaabteen marka mas-uuliyiintiinan idinka eh, maxaad ka qabateen arrimahan
arrimaha waxaan ka qabanay hadda wadada maanta haddii aad soo marto adigoo lugeyn ah hataa baabuurkaada wada soo marto wax ku arki maysid shimbiraska mihaadaya moogi wax isbaaro kuu dhiganaya arki maysid wax muxuu ahay baabuur u taagan ma arkaysid wax wada taagan ma arkaysid marka aad iyo aadaan muxuu ahay waxaan malaynaynaa ma- wasiiradan sida ay hawl ugu qabteen aad iyo aadaan muxuu ahay yani barnaamijkaas annaga noo anfacay wiilishii waa anfacay shacabka ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan waa anfacay dhibkii lagu hayay wixii muxuu ahay yani ka dambeeyey adiga muddo muxuu ahay shan maalmood iyo lix maalmood ayay meeshan ku jiraan tababarka u socdaa ma garata waa waa waa- waa gartay marka laga soo tago tababarka waxaa jira eh, eh, inta badan eh, ciidamada eh, isbaarooyinka dhigta qaarkood waxaa la tilmaamaa in eh, ay ka tirsan yihiin eh, ciidamada aad idinka madaxda u tihiin arrimahaas maxaa ka jira
ciidamadan oo muxuu ahay xoogga dalka soomaaliyeed isbaara ma dhigtaan laakiin waardiya meel muxuu ahay yani wadooyin oo kuwa waardiyin ayaa jira taasna waxa waaye waardiya ila- indhaha hore lila- ilaalada hore ee maaha wax hadda isbaara oo ay dhigteen ciidamadan ma lahan ee aad bay u ammaanan yihiin Ee, haddii waxaa la yidhi weeshi gowrac dib waxay quus qaateen nimankii isbaarada dhiganaya mar haddii la qaado qof kale oo muxuu ahay oo oo geli kara barnaamijkaas mana ma garata waa waa waa gartay adiga waxaa tahay guddoomiyaha eh, leego inta badanna waxaa la tilmaamaa in dadka halkaasi ku nool ay haystaan dhibaatooyin kala duwan adiga in aad baaq dirto marka laga soo tago maxaa dadkaas u qabatay aniga muxuu ahay yani anaga waxaan nahay horta quusaar baan nahay shacabkaasaan quusaar u nahay sidaad muxuu ahay taqaanaba ama quusaar waxaa la yidhahdaa ninka xoolaha ilaaliya annaga shacabkaasaan ilaalinaynaa dhibaatada ku dhacday iyo muxuu ahay sanadkan waxaa ku dhacay wax wax sahlan maahan oo aad iyo aad ay u dhibtoodeen shacabkii waa lasoo qaxiyey waa lasoo barakiciyey muxuu ahay haddana waxaan diyaarsan nahay haddii ilaa yidhaahdo gubernatoraha gobolka wasiirada iyo muxuu ahay xildhibaanada koonfur galbeed iyo xildhibaanada qaranka intaba waxaan u diyaarsannahay hadii ilaa yidhaahdo in barnaamijkooda la dardar geliyo shacabka dejin dib u dejin loo sameeyo oo maxay culeyska laga qaadaan maxaa diyaarada inta badan eh, waxaad tilmaantaan in eh, idinku aad wax badan bulshada u qabanaysaan laakiin dadka qaarkood oo aan la hadlay waxay tilmaameen in eh, waxqabashadu ay aada gaabis u tahay marka qorshihiina ma intaas ayuu ku kooban yahay annaga horta muxuu ahay yani dad oo dhaqaala haysto dhaqaala bixinay ma ihin muxuu ahay sidaad dareemayso eh, dhaqaala la-aan maxaa ahay dadka waa haysataa ee dhib waa haystaa qaxa galay waxaana fara badanaa galay aad baa muxuu ahay xoolaha la dhacay geela la dhacay ariga la dhacay wax walba waa la dhacay agabkii lacagta xataa waa la dhacay guryaa la gubay baabuuraa la gubay marka rafaadkaas oo dhan waa jiraa laakiinse annaga muxuu ahay intaas ma dabooli karno Eh, waxaan isku daynay hay-ada inaan la xiriirno Eh, qolooyin muxuu ahay aan saaxiibna nahay oon la xiriirnay Eh, qolooyinkiinu waxay yidhahdaan in muxuu ahay yani dadka wax loo qabta anagu diyaar aan unahay la yidhi markaas waayahay ugu dambeyntii marka maxaa tala ah oo soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo joogto een horta nabad allaha yeelo tan kale ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in muxuu ahay yani een waddadii een isku xiraysay ilaa baydhabo ilaa muxuu ahay walla weyn ilaa leego beri weyne intaas isku xiraysay inay maanta nabad tahay oo muxuu ahay nin walba asagoo muxuu gaarigiis wado imaan kara oo shacabkii muxuu ummadda soomaaliya loo daneeyey dhibaato aysan ka jirin Ee, muxuu nimankii muxuu ahay yani isbaalo taagnayna maanta ay qaran yihiin oo ay bal dawla ku gaardinayaan ma karta